bismi illaahi araxmaani iraxiim qodobada wararka idaacadda jowhar wacaa uu idiin hayo waxa ugu dooroon wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya oo ku dhawaaqday nidaam casri ah oo lagu qaadayo canshuurta iibka diyaaradda egypt air oo dib u bilowday duulimaadyadeedii soomaaliya wasiiru dowlaha arrimaha dibadda soomaaliya oo saxiixay buugga tacsiida wasiir dowlihii hore arrimaha dibadda madax ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo ka qayb gashay daafurka urur ay ku midoobeen dhakhaatiirta cudurrada wadnaha wararka dibaddana dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan taliyihii guud ee ciidanka booliska kenya oo is-casilay
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay shirkadda korontada shabeelle
intaasi waa ahaan dhegaystayaal qodobadii warka ugu doorka roonaa haatan isagiioo fidsan wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya biixi iimaan ciga ayaa ku dhawaaqay in wasaaraddu ay dhaqangelisay nidaam casri ah oo suurto gelinaya in canshuurta iibka si casri ah loo qaado iyadoo lagu goosan doono habka elektaroonikada u dhaca sida kuwa mobeylada waladyada iyo marshanadaba waxaan maanta rabnaa inaanu dadka soomaaliyeed iyo ganacsatadaba gaar ahaan shirkadaha bixiya adeegyada isgaarsiinta iyo adeegyada lacag dirista intaba aan rabaa inaan la wadaago in uu dhaqan geli doono hanaan casri ah oo wasaaraddu muddo ku hawlanayd oo ka shaqaynaysay oo soo dhammaystirmay hanaankaasoo dowladda iyo wasaaradda u suuro gelin doona in cashuuraha ka dhasha iibka ama dhaqdhaqaaqyada iibka ee sida electroniga ama sida danabaysan u dhaca ha noqdaan kuwa ka dhaca moobilada adeegyada moobiladu bixiyaan ama ha noqdaan kuwa ka dhaca woladyada iyo kuwa ka dhaca maxaan ku dhahdaa marjanada intaba cashuur kasta ama meel kasta oo dhaqdhaqaaq iib ama gadasho ka dhaco oo hanaankaa ku dhaca inay dowladdu hadda yeelatay system iyo hanaan casri ah oo lagu dabagalo lagula socdo lagu qiimeeyo lagu goosto cashuurta in ay si buuxda noogu hirgashay awood buuxdana dowladdu ay u yeelan doonto inay fuliso waajibaadkaas lagu goynayo cashuuraha iibka ama gadista wasiirka maaliyadda ciga ayaa ugu baaqay hay-adaha isgaarsiinta iyo ganacsatada inay la shaqeeyaan howlwadeenada ka howlgeli doono canshuurta iibka annagoo taa ka duulayna waxaan rabaa runtii inaan faro shirkadaha isgaarsiinta iyo ama meelaha kasta oo adeegyo maaliyadeed ama ganacsi bixiya oo dhaqdhaqaaqa noocaasi ka dhaco ha noqdo wallet mobile money iyo kuwa merchantka intaba xisaabaha noocaasa oo dhan hay-adaha maamula inay waaxda dakhliga iyo dadka farsamo yaqaanada ee howlaha ku howlan inay gacan buuxda ku siiyaan inay gutaan waajibaadkooda number one marka labaad waxaan rabaa inaan iyagana faro ganacsatada soomaaliyeed ee ku howlan inay ganacsi la xidhiidha iib ama gadis ku foogan inay waajibiyaan inay cashuurtaas gadista saaraan iib kasta ama dhaqdhaqaaq kasta oo iib oo ay samaynayaan wasiirka ayaa sheegay in canshuurta iibka dowladda soomaaliya ay tahay boqolkiiba shan taasna ay tahay mid aada uga yar canshuuraha caalamka gaar ahaan kuwa deriska la ah dalka soomaaliya
sida xeerku ina farayo cashuurta iibka ee hadda sharcigu ina faraya waa boqolkiiba shan oo marka la barbar dhigo dalalka ama gobolka aynu ka tirsannahay runtii wax aad u hooseyso ah sida aad ogtihiin dalalkan aynu dariska nahay dalka ugu yeeray boqolkiiba shan iyo toban ay tahay wada etoobiya ah kenya waa boqolkiiba lix iyo toban oo hadda sharcigooda baarlamanka yaalla sideed iyo toban uu waajibinayo ruwanda tanzania iyo burundi dalalka gobolka hadda east africa aynu ku biirnayna ka tirsanna dhammaantood waa sideed iyo toban boqolkiiba innagu halkaa maynaan gaadhin annagoo runtii duruufaha iyo wacyiga dalka ka jira ku turayna sharcigeennu runtii wuxuu waajibinaya waa boqolkiiba shan si dadka laftigoodu ay u bartaan sida cashuurta loo bixiyo waajibaadkaana u gutaan marka ganacsatada soomaaliyeed meheradaha haysta ee wax gadaya ama adeeg gadaya ama alaab gadaya waxaa la farayaa in qiimaha ay boqolkiiba shan ay saaran tahay boqolkiiba shantaana ay fuliyaan dowladduna ay systemkaas ku urursan doonto kuna goosan doonto cashuurtaas warkan ka soo baxay wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ah kii ugu horreeyey oo noociisa oo kale ah oo ay dowladda soomaaliya ku dhawaaqdo marka loo eego adeegyada canshuuraha diyaaradda egypt air ayaa dib u bilowday duulimaadyadeedii soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa muqdisho ka soo diray weriyaheena maxamed cali nuur
munaasabad xarigga looga jarayey duulimaadyada diyaaradda ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirada arrimaha dibadda dowladda soomaaliya iyo dowladda masar waxaana lagu qabtay garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya xildhibaano xubno ka socday rugta ganacsiga iyo marti sharaf kale ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya axmed macalin faqi runtii maantay waxaan runtii magaalada muqdisho garoonka aadan cabdo ku soo dhoweynay aniga iyo wasiiraddeenna sharafta leh wasiir firdowsa labada wasiir ee wasiirka arrimaha dibadda dalka masar iyo wasiirka gaadiidka cirka ee masar iyo wafdi ay hogaaminayeen oo isugu jiray wasaaradda maalgelinta bangigooda bangigooda dhexe iyo ganacsato rugta ganacsiga ayaan ku soo dhoweynay magaalada muqdisho iyadoo aan maantay ay ahayd afbilowgii iyo munaasabaddii daahfurka diyaaradda egypt air oo bilaabaysa hadda wixii ka dambeeya maanta wixii ka bilowda bilaabaysa duulimaadyadeedii rasmiga ahaa labada dal masar iyo u kala gooshaysay qaahira iyo muqdisho intaas waxaa wehelisay in aan wadahadal gaargaara yeelannay oo ku saabsan xidhiirka labada dal ee dhinacyada kala duwan oo wasiiradduna ay wasiirkii dhiggeeda ahaa shir la gashay iyo wafdiga la socday aniguna sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda runtii intii aad maqlayseen baan ka wada hadalnay xidhiirka labada dal sidii masar waxaa weeye shan kun oo sano ayaa lagu tilmaamaa xidhiirka soomaaliya iyo masar ka dhexeeyey masarna waxay ahayd dowladna garab taagan weligeed in masar garab istaagto waxaan uga mahad celinay siday u garab taagan tahay soomaaliya gaar ahaan gardarradii u dambeysay oo ethoobiya ay isku dayday dalkeenna qayb ka mid ah inay maaragtay heshiiskii guracnaa oo ay la gashay maamulka waqooyiga soomaaliya ka taliya oo ay badda soomaaliya ku xalaalsanaysay ciidanna rabtay in badda soomaaliya la keeno isku mowqif aan ka noqonnay halkaas mowqifka masar waa weligeed waa sugnaa oo arrintaas la xidhiirtay dowladda soomaaliya inay ku garab taagan yihiin sidoo kale waxaa munaasabadda xarigga looga jarayey diyaaradda egypt air dhankiisa hadalka qaatay wasiirka arrimaha dibadda dowladda masar doctor bedel cabdil وأيضا نقدم التهنئة للصومال الشقيق لانتخابه لعضوية مجلس الأمن والتي ستبدأ إن شاء الله في يناير القادم ونحمل رسالة دعم كاملة للصومال وإن شاء الله تكون عضوية قوية للصومال في مجلس الأمن ونتمنى كل النجاح وكل التوفيق في هذه wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya mudane cali maxamed cumar cali balcad ayaa maanta ka bilaabay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda saxiixa buugga tacsida allah u naxariistay wasiir dowlihii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya maxamed cali xaamud cali balcad ayaa ku tilmaamay allah u naxariistay maxamed cali xaamud diblomaasi wakhti adag usoo shaqeeyey dalkiisa islamarkaana muddo dheer ka mid ahaa wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan maanta halkan u joognaa inaan wax ka xusno tacsidii ku timid walaalkeen wasiirkii hore wasiiru dowlihii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda mudane maxamed cali xaamud oo intaan taariikhda soomaaliya ka xasuusto ahaa siyaasiyiintii diblomaasiyiintii arrimaha dibadda ninka ugu waqti dheeraa dalkan marxalado aad iyo aad u tiro badan oo qaarkood khatar badan lahaa dalka ka soo gudbiyey sideedaba diblomaasiyaddu waa dagaal joogto ah danjiriyaashuna waa askar joogto ah isna wuxuu madax u ahaa danjiriyaashaas loo egmaday inay ilaaliyaan danta dalka ka difaacaan dibadda iyo gudahaba wasaaradda wuxuu ka mid yahay madaxdii ugu taariikhda dheereed ee la xasuuso marxaladihii kala duwanaa ee dalku soo maray kontonkii sane waddanka ugu dambeysay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda soomaaliya cali maxamed cumar cali balcad ayaa uga tacsiiyey shacabka soomaaliyeed iyo qoyskiisaba geerida ku timid allah u naxariistee maxamed cali xaamud marka waxaan leeyahay allah u naxariisto qoyskii ehelkii uu ka tegeyna allah ka samarsiiyo ummadda soomaaliyeed guud ahaan meel walbo ay joogtina allah ka samarsiiyo bahda diblomaasiyiinta meel walbo ay joogaan tacsiyidiisa ay u wada murgoonaya ayagana waxaan leeyahay allah ka samarsiiyo marka waxaan leeyahay ilaahay mataqaanaa isna qabrigiisa khayr ha ka siiyo halkan u yimid inaan bilaabo oon furo buuggii tacsida wasiiru dowlihii hore ee arrimaha dibadda maxamed cali xaamud allah u naxariistee waxa uu dhowaan ku geeriyooday magaalada melbourne ee waddanka australia waxaana uu xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii maxamed siyaad bare iyo dowladihii ka dambeeyey madax ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka qayb gashay daafurka urur ay ku midoobeen dhakhaatiirta cudurrada wadnaha faahfaahinta warkanna waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray weriye maxamed tarsan munaasabadan oo lagu daahfurayay urur ay ku midoobeen dhakhaatiirta cudurrada wadnaha ee soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana munaasabadan ka qayb galay wasiiro senataro madaxda cusbitaalada dhakhaatiir iyo marti sharaf kale dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ku takhasusay cudurrada wadnaha ee kardiolojiga ayaa ku ballamay inay midow iyo iskaashi samaystaan sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha dhakhaatiirta wadnaha cabdirashiid sheekh yuusuf ururkan waxaa loo bixiyey somaali society of cardiology marka waa urur oo dhakhaatiirta cardiologiga kusoo takhasustay ay ku midoobeen ulajeedada ururka loo sameeyey waxay tahay maadaama cudurrada wadnuhu ay waddanka aad ugu soo bateen because waxay ka mid yihiin cudurrada maaragtay muxuu ahay metabolic diseasku ay sababaan metabolic diseaskana waa soo batay sokortiaa badatay dhiikarkiaa batay kolesteroolkii iyo bisudidamidaa badatay waxaa batay yacni muxuu ahay waxaa la yidhaahdo sedentary life nolol aan la dhaqaaqaynin oo socodkii iyo activitigii ay yaraatay marka automatically waxaa badanaya cudurrada wadnaha haddii cudurrada wadnaha bataanna waxaa loo baahan yahay inaan annaguna isu diyaarinno sidai aan waxuga qaban lahayn taasaa marka waxay na tusaalaysay inaan horta annaga istaagsanno inaan maaragtay muxuu ahay ka akhrisanno bal waxa aan qaban karno waxaa noo soo baxday waxa koowad aan qaban karna inay tahay inaan samayno ururkan caawa halkan looga dhawaaqay qaar ka mida dhakhaatiirta ayaa sheegay in hadafkoodu yahay sidii tuulo walba oo ka mida gobollada soomaaliya loo gaarsiin lahaa dhakhaatiir ku filan oo qaabilsan cudurrada ku dhaca wadnaha
hambalyo iyo bogaadin inaan idhaahdo ururka dhakhaatiirta wadnaha ee caawa halkan looga dhawaaqay uu guddoomiyaha u yahay doctor cabdirashiid sheekh yuusuf runtii waxaan dhihi karaa waa runtii wakti munaasab ah ayuu ku soo beegantay waxaan leeyahay hambalyo hambalyo iyo bogaadin runtii dhakhaatiirta soomaaliyeed maalinba waxbay ahaayeen maanta waxaa aad nasiib wanaag in la hela ilaa labaatan daktar oo dhallinyaraha oo ku takhasustay cudurkaani oo daaweyn ka qaybgelayso bergii hore laba dhakhtaroo ayaa noo joogay khaliif mawlaana iyo food caddaa joogay kadib dhakhaatiir kalaa soo baxday maalinba maar baa kusoo kordhaya maanta dhakhaatiir badan baa naysana laakiin weli kuma filna waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan caawa goobjoog u noqdo aasaaska dallad ay ku midaysan yihiin dhammaan dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ka howlgalo soomaaliya ururkaasoo ah ururka dhakhaatiirta wadnaha waxaa weyaan waxaan filahayaa ururkan waa urur la sugahaya maxaa yeelay saan ogsoonnahay dhakhaatiirta shaqaysa ama guud ahaanba dadweynaha cudurrada wadnaha waxay yihiin kuwa soo badanahayo
societygan waa bogaadinayaa waa soo dhoweynaynaa waana ku farxay maalinta la sheegay in societygan uu bilaabmay farxad gooni ayay noqotay waa soo dhoweynaynaa waana la shaqaynaynaa walow qayb ka midaba ay ka tirsan yihiin cisbitaalka farxaddaasay ii tahay waxaana garab istaagaynaa garab istaag buuxo waxaan leeyahay mar walba hambalyo hambalyo dhakhaatiirta wadnaha oo maanta samaysay ururkooda waxaana rajaynaynaa in ay wax badan kusoo kordhiyaan ayaa dhakhaatiirta ku dhiirigeliyey inay wadajir ummadda ugu adeegaan
waa bogaadinayaa doctor cabdirashiid iyo saaxiibadeeda kale ee ku dhiiraday inay isku yimaadaan aqoontooda mideeyaan ay samaystaan dallad ay ku midaysan yihiin si waxqabsiga iyo horumarinta aqoonta caafimaadka iyo kaabagelinta fiilka ay joogaan inay halkaa ka sii socodsiaan iska waraystaan waa wax bogaadin mudan dhegeystayaaalka warkaasuu idinkaga imaanayo waa radio jowhar shabeellaha dheer hirshabeelle soomaaliya haatanna wararka dibadda taliyaha guud ee ciidanka booliska waddanka kenya jabet come ayaa ku dhawaaqay inuu iscasilay kadib markii dalkaasi ay dhowaan ka dhaceen rabshado xoogan oo dowladda looga soo horjeeday kaa oo sababay in booliisku dad badan dilaan jenaraal jabet come ayaa warqadda iscasilaadiisa u gudbiyey madaxweyne william ruuto oo isna ka aqbalay waxa ayna iscasilaadaasi u muuqataa mid xal loogu raadinayo xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dalka kenya madaxweyne william ruuto ayaa shalay kala diray golihiisa wasiirada marka laga reebo wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi waxa ayna kala dirista xukuumadda u muuqataa mid uu cadaadiska isaga dejinayo madaxweynaha kenya dalka kenya waxaa ka dhacay qallaaso xoogan oo looga soo horjeeday hindisaha dowladda canshuurta ku kordhinaysay waxaana dibadbaxyo dadka ay dhigeen ugu dambeyn dowladda lagu qasbay in ay ka laabato qorshihii canshuur kordhinta booliiska dalka kenya ayaa dad badan oo shacab ah dilay inta ay socdeen dibadbaxyada waxaana taliyaha booliiska lagu eedeeyey inuu amray shacabka dhigayay banaanbaxyada rasaas ku furaan ciidanka booliiska dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray caawa waad kala socoteen radio jowhar waa naga intaa ciddii warkeena sheegan waxaad dib ugu daalacan kartaa barta aynu ku leenahay facebooka iyo weliba radio jowhar dot net